بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمaعين walaalayaal mowduucan waa mowduuci tobnaad walaalayaal waxaynu si guud oo kokooban u soo dul marnay acmaashii xajka iyo cumrada acmaashaas waa acmaal tiro badan kitaabo dhan baa culimmadu axkaamta xajka oo dhan ku caddeeyeen alimaamu nawowi tusaale ahaan mu'alafaad tiro badan qoray oo kutubtiisa qaar uu qoray labaatan mujallad ee ka badan ay yihiin ayaa waxaa garanaysaa isagoo xujayada u danaynaya ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo manaasikulxaji waalcumra oo hal mujalladoo fudud ah kaasoo loogu talagalay xujayadu gacanta kusii qabsadaan ay xajka acmaashiisa ka daalacdaan ee kitaab aad iyo aada u muhiima weeyaan isaga iyo kitaabka iyo kutubta la midkaaba inuu qofku camalkan oo la imaanayo oo hadba ka daraasaynayo masalada u baahdaba kutubta ka hadlaysa ee qofku isagoo aan kitaabna wadan waxba haysan inuu iska tago oo masaladii meeshuu ka fiirin lahaa ama bayaaninteedii ama axkaamta imaanaysa ama su-aalaha la weydiinayo iska jawaabo sida dad badanoo xajka jooga marmar iskaga jawaabaan iyagoo masaahishii aan baxsin ama baarin arrinta arrin fiican maaha ee qofku wuxuu sheegayo waa inuu calaa bayinatin wa basiiratin wa bicilmin inuu uga jawaabayo ama uu maaragta uga hadlayo sidaasaa fiican maadaama marka kitaabulxaji uu yahay kitaab dhan oo muhiim ah oo culimmada islaamka ay aada uga hadleen waxaan dardaarmaynaa acmaasha xajka inay dadku halkaas ay ugu noqdaan ay ka daalacdaan ay akhristaan markay cilmulxaal wey markay xajka aadayaan kitaabulxaji in loo akhriyo qofkii yaqaanayna inuu daalacdo qofkii yaqaanay u faa'iideeyey xujayda iyo dadka muslimiinta mowduuca aynu kaga hadlaynay arrimaha xajka iyo cumrada waxaan ku soo gebagabeynaynaa mowduuca la xiriira ziyaaratuhu sala allahu calayh wasalam fii ziyaarati lmustafa nebi maxamed calayhi salatu wasalaam ziyaaradiisa iyo booqashadiisa salaamtiisa iyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waa sunni ziyaarada nebiga calayhi salaatu wasalaam masaladaasna waa mas'ala bilijmaac masale culimmada islaamku aysan khilaaf ka jirin weeye laakiin keliya waxaa jira bacdulculamaa culimmada qayb ka mida oo yidhi ziyaaradu sunno maaha waa waajib waxaana ka mid a culimmo waaweyn oo diinta magac weyn ku leh oo cilmi badan ka tegey oo qoray oo ay ka mid yihiin culimmo waaweyn oo culimmada maalikiyada ay ka mid yihiin laakiin sidaa culimmada u badan tahay jumhuurulculamaa ay qabaan waxa weeyaan waajib maaha waa sunni adigoo tegay ardulxaramayn iyo dhulkii barakaysnaa inaad soo noqoto adoo aan madiine tegin oo khayru khalqillaahi nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan booqan oo salaamin oo ma garanaysaa sidaa ku soo noqda wax kugu kallifaya iyo wax maaragtay kaama hortaagan aysan jirin waa garan kadhaa inay tahay arrin aan habboonayn a'immada islaamku markay ka hadlayaan ee uu ka mid yahay alimaamu nawowi fii kitaabihi aladkaar wa fii kitaabihi manaasik alxaji waalcumra wa fii kitaabihi almajmuuc waxuu leeyihiin ama imaamu nawowi kutubtaa ku caddaynaya inay ziyaarada nebigu ay tahay calayhi salaatu wasalaam acmaasha kuwa ugu fadliga badan ay ka mid tahay acmaasha fadliga badan inay ka mid tahay waxyaalaha loo socdo oo qofku la yimaado waxyaalaha ugu sharafta badan inay ka mid tahay qurubaadka ilaahay loogu dhowaado waxyaalaha ugu waaweyn inay ka mid tahay marka qof mu'mina oo iimaan leh oo ilaahay jecel oo rasuulkiisa jecel calayhi salaatu wasalaam waxa laa'iq u ah oo ku habboon oo muhiim u ah inuu tago magaalada madiinat almunawara markuu halkaa tago masaajidka nebiga inuu tago calayhi salaatu wasalaam masaajidka nebiga marka uu galo calayhi salaatu wasalaam ku tukado inuu halkaa badiyo salaada uu tukanayo meesha rawdada la yidhaahdo inuu ku tukado nebigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa bayna beyti wa mimbarii rawdatun min riyaadi iljanna waa xadiid imaamu muslim iyo imaamu bukhaari bay wariyeen waana xadiid hadda lagu qoray rawdada derbigeeda iyo albaabka rawdada marka laga baxayo ay dadku ka baxaan xadiidkan baa lagu qoray si ay dadku u ogaadaan meeshii laga sheekaynayey inay halkan tahay goobtaas oo rawda min riyaad iljanna nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam beer ka mida beeraha jannada inuu halkaas ku sunnaysto ilaahay ku barya subxaana wa tacaala waa meel ilaahay qofkii nasiib uu maarata u siiyo cajo badan cidhiiri badan baa ka jira dadka in badan baan helin haddana waxaaba la soo rogay nidaam iyo ab lala soo degayo iyo nidaam dadku ay ku gelayaan iyo dadka oo la horayo ilaahay ha inoo fududeeyo subxaana wa tacaala rawdada iyo halkaa markii uu ku tukado halkaas albaabka uu ka baxo waxa weeyaan albaabkii ka yimid baabusalaam weeyaan dhinaca kalena waxaa ku qoran baabulbaqiic oo qabuurihii baqiic baa ka shisheeya inta aadan baabulbaqiic ka bixin gacantaada bidixda xaggeeda ayaa waxaa arkaysaa meel ay ku qoran tahay huna asalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu caley wasalam halkan baa nebiga laga salaamaa markaasaa halkaas meel fantax yaroo daloosha halkaa nebiga qabrigiisa baa ku aadan nebi moxamed baa markaas dul joogtaayoo ag maraysaa oo wuxuu kuu jiraa mitiraad yar isagii baa markaas salaamaysaa oo la khidaabaysaa assalaamu calayka yaa rasuula allah assalaamu calayka yaa xabiib allah assalaamu calayka yaa khayra khalqillaah iyo wax allaale wixii kaloo wanaagsan oo aadhihi kadhid oo qaababka nebigu lagu salaamo ah kulli waa maftuux bay culimmadu islaamku leeyihiin nebi moxamed baa salaamaysaa calayhi salaatu wasalaam marka waxaa ku soo madhay laxdo aad iyo aad iyo daqiiqado aad iyo aad u sharaf badan maadaama makaankaas aa maraysa nebi moxamed aa salaamaysid calayhi salaatu wasalaam markaa tilaabo yar qaadid waxaa ku qoran huna salaam calaa abubakr calaa abibakr asidiiq radia allahu canhu iyo wixii la mid ah abubakar baa halkaa ka salaamaysaa khaliifkii koowaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ummaddaanna axadkii ugu khayr badnaa bacda nebiyiha calayhi salaatu wasalaam markaad salaamtid ayaa markaas waxaa tilaabo yar markaa qaadid halkaas waxaa arkaysaa meelay ku qoranta halkaana laga salaamayaa cumar binu khadaab markaasaa khaliifkii labaad oo nebiga calayhi salaatu wasalaam a halkaa ka salaamaysaa waana labadii khaliif oo isku xigay ee nebigu markii uu wafaaday soo hogaamiyey dadka muslimiinta ah abubakar baa horeeyey kabacdina cumar binu khadaab baa ku xigay waa labadii ninoo labadii gabdhooda ay dhaleen nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam abubakar wuxuu dhalay caaisha radia allaahu canha ee cumar binu khadaabna xafsa xafsata binti cumar labadaa gabdhood xaasaskii nebiga ka mid ahaayeen laba gabdhood oo fadli badan oo cajaa'ib badan bay ahaayeen amaa labada kale oo khulafaa uraashidiin cuhmaan bin cafaan iyo cali bn abi daalib nebigu isagaa gabdhihiisii siiyey ee cuhmaan bin cafaan gabadhii hore markuu nebigu siiyey oo ay ka dhimatay gabar labaad baa nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam cali bna abi daalibna faadimata azahraa faadima binti rasuul ayaa xaaskiisa ahayd haddaba nebi moxamed markaa salaamtay calayhi salaatu wasalaam ee abubakar iyo sayid cumar aa salaamtay albaabkaasaa ka baxaysa waxaad samaynaysaa markaa nebiga ziyaaranaysid iyo markaa saxaabada salaamaysid ziyaaranaysid waxaad u salaamaysaa qaab xurmo leh oo aadaab leh oo aadaabu ziyaara baa ilaalinaysaa oo in maaragtay qofkii oo buuqaya ama qaylinaya ama ma garanaysaa sawiro iyo hadda dadku waxay la soo ordayaan kaamarooyin iyo moobeello iyagoo maaragtay nebi moxamed salaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa la rabaa inay si aadaab iyo ixtiraam iyo sharaf leh ay maaragtay u salaamaan xataa codka inay hoos u dhigaan baa la rabaa si tartiiba maxaa yeelay markaa albaabkaa ka baxdid oo gadaal soo fiirisid halkaa waxaa ku qoran aayadda qur-aanka oo ah ina aladiina yaquduuna aswaatahum cinda rasuuli illaah ulaaئika aladiina اmtaxana allahu quluubahum litaqwa lahum maqfiratu waajrun cadiim markaas aayaad kale halkaa iyana ku qoran aadaabta waa in la ilaaliyo aadaabtaasna marka ziyaarada nebiga laga hadlayo iyo ziyaarat lmaqaabir ayaa culimmada islaamku ay si tafatiran ay halkaa ugu qoran waxaa qofka laga doonayaa inta uu joogo madiinat lmunawara inuu badiyo salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam hal mar qofkii nebiga ku saliya sida nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam toban jeer baa ilaahay ku salinaya u naxariisanaya salliga nebiga waa in la badiyo calayhi salaatu wasalaam qof jaafiya oo qallalan oo engegan oo qalbiqalayl ku dhacay oo meesha uu marayo iyo cidda uu salaamayo iyo madiina waxa ay tahay iyo xaramnimadeeda iyo xurmadeeda aan garanayn oo iska ordaya oo guryaha dheerdheer iyo dariiqyada iyo gaariyaasha iska sawiranaya keliya oo aan khushuuc iyo lagu arag cabsi iyo ma garanaysaa hilow waa inuusan qofku ahayn waxaa garanaysaa magaaladan madiinatulmunawara iyo xaramkeedu waa meeshii nebigu noloshiisa intii dambe oo ku qaatay calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sano oo nebigu intii nebinimada laga dhigay uuma ka joogay kabacdi tobankii sano u dambeysay nebigu noloshiisa halkaasi ku qaatay xadiidu waxay tilmaamayaan qofka muuminka ee magaalada madiinatulmunawara ku dhinta nebigu inuu u shafeecayo calayhi salaatu wasalaam inuu u markhaanti kacayo calayhi salatu wasalam waana xadiid saxiixa halkaa markuu qofku ka baxo waxaa fiican inuu qubuuraha baqiic oo ilaa toban kun oo saxaabiya ka badanba ay ku jiraan sida culimmada siirada iyo mu'arikiintuba ay sheegeen inuu soo booqdo oo soo siyaarto xaasaskii nebigaa ku jira owlaaddii nebiga badankoodiibaa ku jira waxaa kaloo halkaa ku jira cuhmaan bin cafaan radiallahu canhu iyo saxaabo kaloo waaweyn oo tiro badan inuu saxaabadaa u soo duceeyo waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran laakiin waa soo koobaynaa waxaa kaloo fiican qofku inuu tago masjidka la yidhahdo masjidu qubaa halkaasna uu salaad uu ku soo tukado masaajkaas culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen waa masaajka ay ka hadlaysa aayadda ah lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yowmin axaqu an taquuma fiih masaajidka nebigana waa lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam salaadda masaajka lagu tukada waxay u dhigantaha ajar cumro oo kale xadiidkaasna xataa derbiga masaajka hadda waa lagu qoray xadiidkaasi wuxuu ahaa nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tadahara fii beyti gurigiisa qofkii dhexdiisa kusoo dahaaro qaata uma ataa masjida quba masaajidka quba la yidhaahdo taga fasallaa fiihi salaah salaad ku tukada kaana lahu ka ajri cumratin cumro ajarkeed cumro dhan oo lala yimid ajarkeed oo kale ayuu helaya nebiguna waa tegi jiray masaajidkaas calayhi salatu wasalaam sabti kasta waana u lugayn jiray maanta madiina uu ka mid noqday soo hoosgalay gaariyaal baa lagu tagaa xilligaa nebiga nebigu lugbooba ku aadi jira calayhi salatu wasalaam xadiidkana imaamu axmed iyo imaamu nasai ibnu maajah iyo ibnu abi shayba iyo xaakimkuba way warinayaan waxaa kaloo fiican inuu qofku soo booqdo meelaha taariikhigaah oo dhan waxaa fiican inuu soo booqdo oo soo siyaarto jabal uxud iyo qubuur shuhadaa shuhadadii halkaas toddobaatankii xamse bin cabdilmudalib oo hogaaminayay sayidu shuhadaa inuu soo booqdo soo salaamo u soo duceeyo acmaasha xajka iyo cumrada iyo ziyaarada ilaahi hayna ka aqbalo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu